SBS Radio.
boqolaal dadweyne oo dhallinyaro u badan oo ay ka muuqatay dareen farxadeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa booqasho ku tegay garoonkii weynaa ee qaybaha ciyaaraha lagu ciyaari jiray ee stadium muqdisho halka oo sanadaad u fara badan xarun militari iyo fariisiinba u ahayd ciidamada nabad ilaalinta amisom gaar ahaan ciidamada ka socday dowladda dalka uganda oo sanadii labakuniyokoobiyotobankii halkaasi kala wareegay xoogagii al-shabaab wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha khadiijo maxamed diiriye ayaa ugu horeyn si rasmiya bulshada soomaaliyeed ugu xaqiijisay in ciidamada amisom ay gebi ahaanba ka guureen garoonka kadib booqasho uu madaxweynaha soomaaliya ku tegay qaybaha garoonkaasi waxaa ka qalab aruursaday staadi muqdisho oo ciidamada dowladda kusoo wareejiyay gaar ahaan ciidanka booliska soomaaliyeed ciidamadii midowda afrika ee deganaa muddada dheer ee ilaa iyo sideedda sano oo ay dalkan joogeen alxamdulilah waa wax ilaahay loogu mahadiyo waa waxaan isugu bishaaraynayno taariikh fog ayuu leeyahay garoonka stadi muqdisho waa wada ognahay toddobaatan iyo sideedii ayaa dhismihiisii la dhamaystiray sideetamaadyadii garoonkana wuxuu ahaa kan qaaradda africa ugu sareeya waxaa lagu cayaaraa cayaaraha soomaaliya sboortiga soomaaliyeed noocyadiisa kala duwan waxaa la dhahaa tuulada cayaaraha soomaaliya loogu magacdarayay taageerayaasha sboortiga soomaaliyeedna dhiiri gelinaysa laftirkooda farax gelinaysa su-aalahaas waxaan u malaynayaa inay maanta soo gabagaboobeen maadaama amisom ka qalab aruursatay garoonkii stadia muqdisho toddobiyo labaatanka bishan agost sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka alxamdulilah munaasabadda wareejinta tuulada ciyaaraha oo ka dhacday gudaha garoonka gaar ahaan qaybta kubadda cagta ayaa waxaa goobjoog u ahaa wasiiro xildhibaano madaxda gobolka banaadir ku-xigeenka wakiilka midowda afrika iyo saraakiil amisom ka tirsan guddoomiyaha guddiga difaaca ee golaha baarlamanka soomaaliya xildhibaan xuseen carab ciise oo ugu horrayntii halkaasi ka hadlay ayaa soo dhoweeyey in mar kale garoonkaasi lagu soo celiyo gacanta dowladda dhexe isagoona xukuumadda faray in ay dedejiyaan dib u dayactirkiisa
in stadiumkii lagu wareejiyo ciidamada qalabka sida waa maalin taariikhiya runtii saa og tihiin process dheer dariiq dheer bay soo martay laga bilaabo agost ee ku xigto fourtiinkii afariy tobankii maantana inay gacanta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ciidamada qalabka sida ay ku soo noqoto waa arrin aad u weyn annagoo ku hadlayna magaca baarlamaanka maadaama annagoo nahay waardiyayaashii shacabka matalayey oo ku hubsanaya runtii broseskan inay dhinaca fulinta runtii si fiican u waddo dhammaystirtana runtii ay ku soo celiso meeshanu siday ahaan jirtay waayihii hore ayaan wada doonaynaa marka waa maalin taariikhiya guul baan rajaynaa insha allah wasaaradaha iyo ciidamada qalabka sidana ku shaqada leh arrintan waxaan ka rajaynaynaa inay dhammaystiraan runtii la wareeg oo keliya maaha shaqada inay dhammaystiraan meeshana ay ku soo celiyaan sida ay ahaan jirtay marka waxaan leenaha waa guul soomaaliya u soo hooyatay maanta waa maalin weyn wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya xasan maxamed cali amar dambe oo gacan ku-haynta garoonkaasi kala wareegay saraakiisha amisom ayaa si weyn ugu mahadceliyey ciidamada midowda afrika ee amisom isagoona mas-uuliyadda dhanka ammaanka garoonkaasi ku wareejiyey taliska ciidanka biliiska soomaaliyeed sidoo kale munaasabaddan qaaliga ah oo maanta aan u taagannahay oo nasiibna aan u yeeshay anigoo ah wasiirkii gaashaandhigga annagoo la wareegayno ama sidii lagu dhisi lahaa ama lagu horumarin lahaa kala wareegayno taliska amsom oo muddadii u dambaysay gacanta ku hayay garoonka laga soo bilaabo labada kun koob iyo tobankii ilaa iyo maanta waxaana ugu mahadcelinayaa inay ilaaliyeen islamarkaana ay u ahayd harow ciidan oo ay ka sugayeen ammaanka nawaaxiga iyo xaafadaha ka agdhow garoonka ciyaaraha ee muqdisho stadium maanta oo ay dowladda soomaaliyeed oo kaashanaysa amsom ay guulo waaweyn ka gaareen xagga sugidda amniga waxaana la gaaray in garoonka dib loogu soo celiyo gacanta dhallinyarada jecel ciyaaraha kala duwan si ay uga faa'iidaystaan ayadoo tanina ay qayb ka noqon doonto qorshaha kala guurka ee transition plan ee ay ciidamada soomaaliyeed kula wareegi doonaan ammaanka guud ee dalka soomaaliya waxaana hubaa in ay hanan doonaan amniga ay si buuxda u ilaalin doonaan tuulada isboortiga soomaaliyeed ee muqdisho stadium waxaana maanta aan rajaynaynaa in transitional blankan iyo mas-uuliyiddii ee garoonka stadium muqdisho aan ku wareejin doono taliyaha booliiska genaraal bashiir asiga ayaa insha allahu tacaalaa wixii arrintiisa aan la wareegi doono ka bixista ciidanka amisom ee tuulada isboortiga dalka ayaa ka dambeysay codsiyo xiriir ahaa oo maamulada dhanka ciyaaraha ee dalka ay u jeedinayeen dowladda dhexe iyo ciidanka amisom inkastoo aad moodo in xaalado iyo sababo jiray awgeed aan dheg jalaq loo siinin marar badan codsiyadaasi ka imaanayay ururada ciyaaraha ee maxalliga ah cabdiqani siciid carab waa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya bartamaha sanadii ayuu waraysi uu siiyey idaacadda s b s waxa uu ku sheegay muhiimadda ay dhallinyarada soomaaliyeed u leedahay in amisom ay garoonkaasi ka baxdo isagoona xusay in mashaariicyo fara badan oo horumarineed uu uga baaqday sannadaha ay amisom halkaasi ku sugnayd waa mahadsantaa runtii waa runtii su-aalan aada u danaynayna markastana waa ku celcelinaa laakiin garoonka istaadi muqdisho waa garoonka keliya ee gaarsiisan heer caalami yacni tayo ahaan iyo qaadka inta uu qaado kabasitigiisaba waa garoonkii uu dalku haystay garoonka ugu weynaa waay waana garoonkii inoogu muhiimsanaa waana garoonkii aan wax ku hormarin lahayn november sanadkii ilaa iyo bishaadaan soo dhaafnay waxaan ku jirnay amisom inay nooga baxaan garoonka waxaan tagnay garoonka shiraan la qaadanay korneerka ciidanka wata waa la fadhiisanay waxaan u sheegnay meesha inaysan goob ciidan ahayn ayna u jeedaan marqaatina ka yihiin inaysan goob ciidan ahayn waxaan codsanay inay ka baxaan garoonka dhallinyarada soomaaliyeed ee garoonka loo dhisay inay garoonka u banneeyaan haddii ayaga ay militarihaan u isticmaalaan dhallinyaradeena inay laamiyada ku ciyaarayaan waa arrin runtii dareenkaas dareen aad xunna gelisay waaye oo aan aad uga caroonay islamarkaasna u jeedinay inay naga baxaan waxay ballan qaadeen inay ka baxaan kii way ka bixi waayeen waan ku celinay kii waan ku celinay hadda aan kula hadlaya bil ka hor waxaan ka hadlaynay b b c da iyo idaacadaha kaleetaba inaan siino inay nooga baxaan wayna ka dhaga adeegeen sidoo kale waxaan ku wargelinay dowladda iyo wasaaradda isboortigaba inaan garoonka u baahannahay oo ay nooga baxaan sababtoo haddii garoonka nooga baxaan dayactiraan wanaagsan lahayn garoonka sida garoomada kale aan dayactirka ugu helayn hadda wadamada kale annaga nala midka ah mashaariicda ay ka helayaan dhinaca fifa waxay marayaan mashaariicdii labiy tobnaad afariy tobnaad shan iyo tobnaad annagana hadda waxaan wadnaa kii labaad haddii marka garoonka baxaan garoonkaasoo waxaa la arki lahaa mustaqbalka dhow gaara in macnaha xataa habeen lagu dheero standarkiisa waxaan marka ku celcelinaynaa cod dheer kale aan ku leenahay garoonka istaad muqdisho soomaaliya iskale dhallinyarada loo dhisay inay isticmaalnay u baahan yihiin isboortiga makaalada kubadda cagta keliya garoomo badanaa ku yaala oo basket leh oo volleyball leh oo maxaa la handball leh oo dabaal leh oo ord leh oo tennis leh intoo dhan waa loo baahan yahay waa tuulo sports oo dalka loo dhisay sportigo dhan u baahan xarunta ugu baaxadda weyn dhanka ciyaaraha dalka ee stadium muqdisho oo dhowr qayb ka kooban ayaa qaybta kubadda cagta waxa uu qaadaa ku dhowaad shan iyo konton kun oo ruux shirkad ka socota dalka china ayaana dhismihiisa hirgelisay intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii ilaa iyo siddeed iyo toddobaatankii waxaana tan iyo xilligaasi uu soo maray marxalado kala gedisan iyadoona kasakow ku qabashada tartamada kala gedisan ee isboortiga dalka uu dhanka kale martigelin jiray kooxaha iyo xulalka ka imaanaya caalamka gaar ahaan dalalka afrika iyo jaamacadda carabta inkastoo muddadii xerada militari u ahaa amisom dhaqdhaqaaqyada ciyaaraha dalka aysan u hakan oo la isticmaalayay garoomada banaadir ee kiskonis ee kislujino iyo midka jaamacadaha oo dhowaantan la hirgeliyey ayaa haddana xildhariyaasha dhanka ciyaaraha waxa ay aaminsan yihiin in dib u howlgelinta tuulada ciyaaraha dalka ay wax badan ka bedeli karto tirada iyo tayada ciyaaryahanada soomaaliyeed sbs.com.au